walaal shirka guud ahaanota waa soo dhaweynaya waana bogaadinayaa in madaxda soomaaliyeed ee midooda fashtaan wadanka ayihiisana ka taliyaan laakiin shirka waxaan ku dhaliilay qodobada ku saabsan maamul sameynta gobolada dhexe ee shirka kasoo baxay waxaan u arkaa inay yihiin qodobo dastuurka kasoo horjeedo maxaa yeele dastuurka soomaaliyeed qodobadiisa afartan iyo sagaal iyo konton iyo kow waxay dhigayaan in sideed iyo tobanka gobol ee soomaaliya laba laba gobol iyo ka badan la isku raacinayo deegaano maamul goboleedya looga sameynayo meel dastuurka uga qoran tahay gobol iyo baraa israacaya ma jirto saa daraaddeed waxaan u arkaa qodobada shirka garowe qodobo dastuurka kasoo horjeedo furunturana ku ah maamulsanaynta gobolada dhexe inay yihiin cabdikariin shalay xukuumadda uu madaxweynaha ka yahay xasan sheekh maxamuud waxaad ka ahayd wasiir mar la taliyaad ahayd oo madaxweynaha u ahayd markaad marka ka hor imanayso go-aano uu madaxweynaha dalka saxiixay magaceed ku hadlaysaa walaal anigu nin waxaan ahay muwaadin ah waxaan kaloo ahay nin kasoo jeeda deegaanada gobolada dhexe danaha iyo masaalixda gobolada dhexe inaan ka hadlo iyo dareenka dadka waxaan u malaynaya inay xaq aan u leeyahay taana macnaheeda maaha inaan madaxweynaha kasoo horjeedo macnaheeda maa kasoo horjeedo qofka muwaadinka ah ra'yigiisa iyo fikirkiisa ayuu sheegi karaa gaar ahaan nin siyaasi ah oo murashax oo tartamayaan ahay danaha iyo dareenka dadkayga inaa cabiraa xaq baan u leeyahay waxaa kaloo la isweydiinayaa oo adiga lagugu tirayaa inaad ka mid tahay dadka aadka ugu dhowdhow madaxweynaha marka maanta oo heshiiskaasi uu kusoo saxiixay asagoo ah mas-uulkii ugu sarreeya dalka inaad ka hor timaado malis odhan karaa in siyaasaddii aad ku kala fogaateen anigu ra'yigeyga siyaasadeed iyo fikirkayga siyaasadeed ayaan cabiray nina ugu darnaan maayo nina ugu roonaan maayo waxaan ka hadlayaa dadka dareenkooda anigu aan matelayo oo maaragtay rabo inaan mas-uuliyaddoodii magacooda aan qaado taana macnaheeda ma aha inaan madaxweynaha ama kala tagnay ama colnahay ama midnahay waa arrin siyaasadeed iyo ajendo siyaasadeedoo jira ayaan ka hadlayaa xataa taa macnaheeda ma aha nin kasoo horjeeda inaan ahay deegaanada puntland iyo danahooda iyo masaalixdooda iyo deganaashahooda nin kasoo horjeeda inaan ahay haba yaraatee maaha hadda marka xalka maxaad u aragtaa xalka waxaan arkaa in dadka walaalaha ah ee waqooyiga mudug degan ayaga rabitaankooda loo daayo oo rabitaankooda aan la jujuubin haddii ayagu rabaan inay ka mid noqdaan maamulka midig iyo guud loo sameynaayo inaan rabitaankooda la caburin